halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington oo aad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m-yada iyo weliba hirarka f m-yada iyo weliba internetka v o a somaly com haatan dhegeystayaal waxaa aanu idiin haynaa war haatan naga soo gaadhay dalka jabuuti maanta waxaa xarigga laga jaray khad tareen oo u dhexeeya amaba isku xidhaya dalalka etoobiya iyo jabuuti waxaa xafladii furitaanka goobjoog ka ahaa madaxda labadaasi wadan madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xaylemaryan desalin waryahayaga falastiin axmed iimaan ayaa haddaba goobjoog ka ahayd xafladaasi haatanna falastiin khadka telefoonka ayay si toosa ugu jirtaa falastiin haddii aadi maqlayso bal munaasibada furitaanka khadkaasi tareenka nooga waran
marka laga soo tago madaxda labada dal waxaa kaloo joogay mas-uuliyiin ka socotay shirkada shiinaha iyo dowladda shiinaha oo mashruucan iyagu hirgeliyey safaaradaha saldhigooda uu yahay dalkan jabuuti iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay oo midooda africa dadka socda ay kamid ahaayeen zahra mashruucan dhismihiisa waxa oo noqonaya kii ugu horeeyay caalamiga ee koronto ku shaqeeya africa ka hirgala ayaa waxaa ku baxay malaayiin dollar qadkan cusub ee tareenada ayaa waxaa loo adeegsan doonaa safarada bulshada labada dal iyo weliba ganacsiga iyadoo la sheegay in dhaqaale ahaana uu kobcin doono dhaqaalaha labada dal tareenada nooca gaadiidka dadweynaha ayaa mid kamida maanta waxa aan kamid ahaa wariyayaal tiro yar oo kula safray madaxda labada dal oo iyagu tareenkan raacay waxa uu ka baxay magaalada jabuuti isagoo gaaray ilaa iyo magaalada holhol madaxweynaha jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo intii tareenka aanu saarnayn aan dhowr su-aalood ka weydiiyey faa-iidooyinka tareenkan uu bulshooyinka u yeelan doono dhaqaale ahaan iyo dhinaca isdhexgalka intaba ayaa labaduba waxa ay muujiyeen sahray in ay noqon doonto tallaabo faa-iido badan ay bulshada labada dal iyo weliba guud ahaan geeska africa in ay u yeelan doonto sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay aada uga mahad celinayaan dalka shiinaha oo isagu mashruucan hirgeliyey dhowr su-aalood oo kale ayaan weydiiyey madaxda oo idaacadeheena soo socda ay ku maqli doonaan oo ku saabsan isdhexgalka labada dal iyo weliba qadkan tareenada tareenadan ayaa zahra waxa uu leeyahay heerar kala duwan oo dabcan sida tareenada kale ee caalamkaba lamida qeyb waxa uu leeyahay dadka madaxda loogu talagala ama v i b da loo yaqaano qeyb dadka shacabka ay raaci doonaan ganacsiga qayb shidaalka qaadi doonta ayaa jirta iyo waxyaabaha kale ee ganacsiga sida raashinka iyo khudaarta oo kale qaadi doonta magaalada addis ababa iyo jabuuti waxaa la sheegay tareenka inuu usocon doono toddoba sac marka markaad fiiriso qaabka tareenka shaqaalaha dhismaha waxaad moodaa in uu yahay mid heerkii caalamiga ahaa jooga waxaan weydiiyey in shaki badan la gelinaya qaabka dayactirka ama gacanta loogu hayn karo in sida hadda ay waxyihiin ay ahaadaan ra-iisul wasaaraha etoobiya oo k waxaan weydiiyey ra-isul wasaaraha etoobiya su-aashaasi oo aan ku iri sidee u maareyn doontaan africa dhinaca maareynta dhibaata ka haysataa shiinahana tayada mararka qaar waxbaa laga sheegaa marka waxa uu sheegay in tusaale ay tahay in ay fiiriyaan africa inay leedahay farsamo yaqaano dad aqoon uleh isagoo tusaalena usoo qaatay shirkada diyaaradaha ee etoobiya oo uu sheegay in ay tahay qalab iyo hanti ay leeyihiin dad afrikaana islamarkaana ay iyagu maamulaan oo ay dayactirkooda iyo maareyntoodaba ay ku shaqo leeyihiin waan gartay falastiin ugu dambeyntii bal waxaad ka warantaa tareenka gudihiisa meelahaasi uu mari doono marka laga bilaabo dalka jabuuti ilaa iyo magaalada addis ababa ee dalka etoobiya cimiladu way isbedeshaa xaaladuhuna dabcan way isbedeli karaan tareenadaasi ma leeyihiin qaboojiyayaashii kulayliyayaashii iyo sidoo kale adeegyada qofka raacaya maxaa looga baahan yahay baasaboor tigid mase wuxuu iska iibsan karaa uun tigidka tareenkaasi oo saasuu ku raacaya bal arrimaha haddii aad u kuur gashay tareenka dabcan tigidaa lagu raaci doonaa qiimihii weli aada looma goynin waxay ku xirnaan doontaa ayay yidhaahdeen baahida ay dadku u qabaan hadba laakiin adeegyada waa uu leeyahay kuleel kuleeliyaal waa uu leeyahay qaboojiyaalna waa uu leeyahay labadaba gaar ahaan anigu waxaan arkay qaboojiyaha maadaama waxoogaha cimiladu ay waxoogaa kululayd oo xilliguna xili xilli duhuro uu ahaa waxaa kaloo uu leeyahay meela ay dadku cunto ka heli karaan qaarkood sariirayba leeyihiin sahro oo oo markii safarku sii dheeraado qofku uu meel u gaaraa uu heli karo marka adeegyadii tareenada caalamiga ah waa u dhan yihiin imise cishuu bixi doonaa toddobaadkii falastiin ee tareenkaasi
sahra faahfaahintaasi dhammaan waxay sheegeen in hadba baahida dadweynaha ay ku xiran tahay laakiin waxay sheegeen inuu noqon doono adeeg dadka kaafiya marka socodka waxay yidhaahdeen hadba inta tigidhada iyo isticmaalka dadku uu noqdo ayay ku xiran tahay laakiin dhinaca marka laga soo tago dadka meelaha faa-iidooyinka badan uu labada dal uga yeelan doono waxaa kamid a dhinaca ganacsiga waa tay aada iyo aad baad umahadsan tahay falastiin axmed iimaan wariyaha iyaga oo iyadoo joogta dalka jabuuti khadka telefoonka si toosa igugu warramaysay falastiin maanta waxa ay ka qayb gashay munaasibad xadhigga lagaga jirayay amaba lagu daahfurayay khad tareen casriya oo isaga gooshi doono etoobiya iyo jabuuti oo maanta lagu qabtay dalka jabuuti iyo weliba tareenka guudkiisa iyadoo la tijaabinayay tareenadaasi